أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نرجي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نرجي بأمجادي يا نصر أجدادي نرجي بأمجادي يا نصر أجدادي نرجي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku goodisay inay xoog ku qaadanayso badda soomaaliya maamul goboleedka shahadalla diriirkaah ee somalilan ayaa sheegay inuu shidaal qodis ka bilaabayo deegaanada uu ka arrimiyo in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka galgaduud iyo bokool ayaa lagu daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib جئناك جئناك أندلسن الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوحي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku goodisay inay xoog ku qaadanayso badda soomaaliya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo eegayaa cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda xabashida itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa sii xoojinaysa damaceedii ahaa sidii marinbadeed ay uga xayuubsan lahayd xeebaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha itoobiya gaal abiy axmed ayaa mar kale shaaca ka qaaday in dalkiisu uu kordhin doono dadaalada uu ku raadinayo marinbadeed sida uu ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka e b c ee ku hadla afka xukuumaddiisa abey ayaa ka dhawaajiyey inuu aad uga xun yahay in itoobiya ay balla-aan ahaato muddo ku siman soddon sano iyo ka badan gaar ahaan tan iyo wixii ka dambeeyey markii eritereya ay ka gooday itoobiya inteeda kale waxa uu sheegay gaalkani in muddadaasi itoobiya balla-aanta ahayd ay soo wajahday caqabado baaxad leh oo la xiriira dhinaca dhaqaalaha iyo weliba saadka waxaana uu dulmi iyo cadaaladdarro ku sifeeyey sababta uu dalkiisu balla-aan u noqday waxaana hadalladiisii ka mid ahaa dulmi muuqda ayaa lagula kacay itoobiya waana in si deg deg ah wax looga qabtaa mar kale ayuu abiy axmed carabka ku adkeeyey mowqifka dowladda sariibiyadda itoobiya ee ah sidii ay ku heli lahayd marinbadeed waxaana uu hoosta ka xariiqay inay dadaal dheeraada ku bixin doonaan raadinta marin u furan badda cas waxaana uu yidhi isagoo arrimahan ka hadlaya itoobiya xaq ayay u leedahay inay hesho marinbadeed himiladeennu waa mid sharci ah cadaaladna ku dhisan damaca itoobiya waxaa ku barbartaagan dowladaha kufaarta caalamka gaar ahaan reer galbeedka oo ay ka mid yihiin maraykanka faransiiska iyo maamulka yuhuudda ee gumaadka joogtada ku haya muslimiinta reer falastiin safiirka maraykanka ee itoobiya ayaa wakaaladda wararka ee itoobiya u sheegay in maraykanku uu si buuxda u taageersan yahay dadaalada itoobiya ee ku aadan sidii marin badeed oo rasmi ah u heli lahayd tallaabadaas oo uu ku tilmaamay mid muhiim u ah dalkiisa labiyo tobankii diseembar labada kun afar iyo labaatan ayayd markii murtad xasan garguurta uu abiy axmed u saxiixay in itoobiya qaadato qeybo ka mid ah badda soomaaliya kadib kulan ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga dhawaaqan cusub ee ka soo yeeray dowladda xabashida itoobiya ayaa muujinaya sida ay u laba jibaartay damaceedii guracnaa ee ay ku rabtay inay xoog amba xeelad mid un ku hesho xeebaha soomaaliya tallaabadaas oo dardar xoogani ay gelisay tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka riddada ah ee somalilan mahadsanid caliyare maamul goboleedka shahadalla diriirka ah ee somalilan ayaa sheegay inuu shidaal qodis ka bilaabayo deegaanada uu ka arrimiyo marwaan moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warkaasi wasiirka macdinta maamulka riddada somalilan ayaa sheegay in sannadaha soo socda ay soo saari doonaan shidaalka ku jira deegaanada uu ka armiyo maamulkooda axmed jaamac oo ah wasiirka macdinta iyo tamarta nidaamka cabdiraxmaan cerro oo u warramay wargeeska the advocate boste ayaa ka dhawaajiyeen laba shirkadood oo laga leeyahay isutaga imaaraadka carabta iyo ingiriiska ay ku howlan yihiin soo saarista saliidda ceyriinka ah ee deegaanada uu ka armiyo maamulka ridada somalilan warbixinta wargeyska ayaa intaa ku dartay in shirkadda ingiriiska ah ee general energy ay shidaalka ka qoodi doonto deegaanada bariga halka shirkadda kale ee laga leeyahay u a raggaas ay ka soo saari doonto agaarka magaalada berbera general energy waxay laba baloo ka heshay bariga somalilan halka raaggaas ay meel u dhow berbera ka heshay balooga ayuu yidhi waxa uu intaa ku daray in balooga howshu ay noqonayso labada kun labaatan iyo lix laakiin ay rajeynayaan in horumar la taaba karo la gaaro sanadka labada kun labaatan toddobada maamulka somalilan ayuuna sheegay wasiirkan u hadlay inaysan weli haysan aqoonsi ay kula macaamiisho shirkadaha dalalka kale ee caalamka taasoo caqabad ku ah saameynta shidaalka kooxa ridada soomaaliya ayaa horey heshiis shidaal qodis ah la gashay dowladda ridada turkiga halka maamulka somalilan isagana ku adkaysanayo in deegaanada uu maamulo aysan ka fulin karin ajendaha shidaalqodista kooxda ridada ayna u madax bannaan yihiin khayraadka ku jira deegaanada ay ka haramiyaan aad baad u mahadsantahay marwaan in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen taliska maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen nawaaxiga deegaanka moreeri ee duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan dhimashada murtadiinta ee weerarkaasi waxay gaartay siddeed askari halka dhaawacana uu gaaray laba-iyo toban kale murtadiinta lagu dilay weerarkaasi waxaa ka mid ah kow cabdulaahi cali shiilow laba muuse gadiid cadow saddex cali cusmaan xasan xuurshow afar cusmaan xuseen xareed shan cabdulaahi xuseen sanweyne dhanka wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad awees ibraahim isaaq oo ahaa dharcad ka tirsanaa sirdoonka ridada fagaarayaal ku kala yaalla wilaayaadka galgaduud iyo bokool ayaa lagu daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataib aan ku horumarno dhanka wilaayada galgaduud warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo eegayaa cabdiraxiin sheekh cali
boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaalada galareeri ayaa ku daawaday isdaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa hadiyadda ciidul adxa almubaarak wuxuuna ku baxayay laba luuqadood oo kale ah carabiga iyo af soomaaliga isdaarkan wuxuu soo bandhigay jabkii lagu gaarsiiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ku sugnaa degmada aadanyabaal ee wilaayada shabeellada dhexe filimka alkataa'ib waxaa ka soo muuqday maleeshiyaadka murtadiinta oo isku buuranaya luuqyada degmada aadanyabaal kuwaas oo ka cararaya geesiyada towxiidka macarakadii ka dhacday magaalada aadan yabaal waxay ahayd dagaal allaha guul uu ku siiyey addoommadiisa mujaahidiinta ah kuna jebiyey maleeshiyaadka tababarka iyo taakuleenta ka haysta gaalada caalamka kuwaas oo kaashanaya shaydaanka iyo mujaahidiinta oo kaashanaya allah ayaa iskaga hor yimid waxaana ku guulaystay macarakadaasi awliyaa uraxmaan oo ah ciidanka mujaahidiinta oo u dagaalamaya in raayada towxiidka kor noqoto tan kufrigana hoos noqoto dadweynaha reer galhareeri ayay kula hadashay idaacatul andalus fagaaraha lagu daawaday filimkii xiisaha badnaa ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib waxaan caawa daawanaynaa filin aad iyo aad noo xiise geliyey oo degmada aadyabaal iyo murtadiintii lagu xasuuqay qalbigaynna aad iyo aad uu xiise geliyey iyo qalubta muslimiinta ayaan degmada galhareeri ku daawayo u haynaa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sida loogu xasuuqay iyo sida alxamdulilah ay u farxanayaan wax la soo koobi kara maanshuuta iyo odaway iyo maleeshiyaadkii iyagoo dhex ordaaya shuutoo caalweye odawaayo koofi jalanjoola aan ka dhex aragnaa filinka haddaan fiirsayou haynaa marka wax la soo koobi kara maaha wax la fiirsan karaana maahan aad iyo aaday u bahdilan yihiin una cararaayaan mujaahidiintaoo cayrsanaaya iyagoo koor ordaaya ayaa hadda wada fiirsayou haynaa saasaana u wada dambayi doonta wax allaaleya wixii dastuur iyo dimuquraadiyad qaatay dalkay saas uga cararaayaan gudaha iska dhaafi diyaaradahay safaraa qabsado markay guulu sheegtaan ambay war isku toosan ay meediyaha la yimaadiin cagsigiisa ayaa laga arkaa maydaanka oo ay soo bandhigeen walaalaha alkataa'ib jazaahum allahu khayran dhanka kaleeto dhan- dadka ee, muslimiinta ah waxay aad ugu bidhaamiyeen een, cadowga een, muslimiinta ee, taagdarridiisa Een, gaar ahaan cararka ay ka cararayaan marka goobta dagaalka la isku helo een, beenta een, nimanka horjoogayaashooda iyo laftirkooda qaarkood oo waxa ay ku sugan yihiin xaqiiqada ka sheegaya ood arkaysaa inay een, macnaha een, mucaarad ahaan iyagoo ka wada ayay meelaha qaar ay qiranayaan xaqiiqadii waxaad arkaysaa sidoo kaleeto culamaa suu'i een, oo gaalada ama murtadiinta u fadwoonayay oo ee, magacaas u lahaa inay een, la soo hor istaageen een, warbaahinta inay een, aayado quraan iyo axaadiis ay sheegaan haddana aayadda ayna soo qaban karin suuraddana ayna soo qaban karin maca daalika ay dajaalnimo ay la soo istaageen een, media hortiisa marka Een, caawa waxaan daawanaynaa filan aad u qiimo badan waa filankii aadan yabaal allah subxaanahu wa tacaala uu ku jaray waxaa weeye dhabarkii kuwii gaaloobay caawa waxaan daawannay qayb ka mid ah fariiqii kufriga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarkiisa jebiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye uu baaba'shay waxaan kaloon daawanaynaa nasrigii weynaay ee dadka mujaahidiinta ah ilaahay subxaana wa muslimiinta bariga afrika muuqaallada waxaa nin kale ka mid ahaay cadowga ilaahay subxaana wa tacaala oo halaagsamay iyo saraakiishii gaalada oo ninka yidhaahdo ballan qaadaya inay markaas meesha aysan ka tegaynin oo dagaalka ay wax ka gelayaan sida ninka la dhihi jira shuute wa innii jaaru lakum uu yidhi ninka layidhaahdo eh, ninkan magaca leh ee shuute falamaa tara'at ilfi'ataani nakasa calaa qabi wayd anaa idinla jiroowra markii ay yimideenna oo ilaahay mujaahidiintii uu keenay nakasa calaa qabi gadaalba uu cararay muuqaalada nimankii cadowga ahay oo diiqada yaalla oo ilaahay subxaa mujaahidiinta ay ka tilaabsanayaan ee qorihii ay qaadanayaan oo waxaa weeye iyo ayagio waxaa weeye cararaya iyo waxaa weeye taliyaashii oo ayagu waxaa weeye ciidankiiba ka ordbashay oo ayagu waxaa weeye ayba ka hormareen uu jibshay kuna tusiyey halkaasi meesha inaysan cayaaro oolin oo meesha waxa yaalla ebel waxaa weeye shaashadaha hadday ka daaban jireen maanta waxaa weeye waxay arkeen waxa goobta dagaalka yaalay arkeen waxaan ku sugnahay eh, galhareeri magaalada galhareeri aan ku sugnaa waxaan daawanay filimkii aadanya waa laga soo saaray oo alkitaab ay soo saarteen daawanay alxamdulilah eh, waan farxad geliyey eh, waxaan dadka muslimiinta maanta ay ku faraxsan yihiin inay haystaan rag mujaahidiina oo waxa weeyaan eh, u dhabar adeegay gaaladii maaragtay ay soo duushay eh, haddana difaaci karaa diinta iyo dadka iyo dalka insha allah taala muuqaalada de walaal waxaa ka mid ahay eh, way badnaayeen waxaana ugu yaab badnaay maaragtay boqol eh, kun qof oo murtadiin ah oo shan qof bursanaysa u- ugu farxad badnaa Aa. marka alxamdulilah aan leenahay waa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku maxsan Eh, raggaas iyo allihii noo soo saaray ayaa ku maxsan kuwa kale oo fara badan ilaahay subxana wa tacaala ha nooga daro galhareeri wax fiican oo indhahayna farxad geliyaan ku fiirsanay ilaahay mujaahidiinta ha guuleeyo cadowgana ilaahay ha jebiyo hadda waa jabeene ilaahay hasdabaraac siiyo ilaahay subxaana wa tacaala guul iyo nasri ilaahay hana siiyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walcaaqibatu lilmuttaqiin waxaan fiirsaday oo yaraa filankii aadaya baala ay ugu yaab badnaay sababtoo ah saraakiil oo sarwaalkanan ka dhacyay oo ekoomka korku saaran yaan u jeedaa ilaahay saraakiishooda geb ha siiyo ilaahay ayaguna isdaba raac siiyo ilaahay islaamka guuliyo caaw waxaan daawanaynaa filinkii haddee kollay la wada sugaya ee aadayabaal marka alxamdulilah aad baan u daawannay waxaan aragnay gaaladii ilaahay oo jabay oo haddee hore igdaal u cararaya iyo bakhtigoodii oo meesha daadsan alxamdulilah aad baan u faraxsannay alxamdulilah waxaa igu yaab badnaa eh, nimankii hadalladoodii hore iyo kuwii hadda lasdul saaray oo aad iskhilaafaya macnaha marka alxamdulilah aad iyo aad ilaah subxana wataala ayaa ku mahadsan nimankii haddee dhahaya hadda waan idinla joognaa eh, shabaab ninkii shuuta ah wuxuu yidhi shabaab waxaa naga dhexayn jirta buu yidhi meesi iyo qalin wuxuu yidhi meesigii iyo qalinkii intaan gidaal u dhigtay yaan qurigii soo qaatay haddana maalintaas waxaa la sheegay inuu kubigiisaba ka cararayba bulshada waxay si weyn uga hamuun qabeen daawashada isdaarkan hadiyadda ciidul adaxa sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya mahadsanid cabdiraxiin markan iyo wilaayada bakool iyadoo dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimkii xiisaha badnaa ee lagu soo bandhigay dagaalkii malxamadda ahaa ee cadowga looga xoreeyey siddeed iyo tobankii shawaal magaalada aadan yabaal oo xudun u ahaa dullaankii xasan garguurta ee lagula dagaalamayay ku dhaqanka kitaabka qur-aanka ayaa xalay bulshada magaalada tiyoglow oo si aad ah u wada sugayay hadiyadda ciidda ku daawaday fagaraha al-irshaad ee alaaba lagu daawado aflaamta jihaadiga ah قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولا لا أيضا أيا كل بوذي waxaad dareemaysaa ciidanka meesha lagu galay inay ahaayeen laba kun iyo shan boqol wax ka badan ayagoo tiradooda intaas ay gaaraysa ayaa koox yaroo ilaahay subxana watacaala aaminsan ayaa gashay wixii ku dhacayna walaale waanu wada arkaynay waxyaabaha igula yaab badnaa waxaa ka mid ah qaa'inka alwajiis la yidhaahdo oo min culamaa'i suu ka mid ah markuu yacni ciidankiisii uu rabay inuu taxriyadiyo wuxuu rabay inuu aayad qur-aan soo qaato markaas way u gembiyeen macnaha markaas waxay ugu soo dhacday aayadda ilaahay uu lahaa yu'faku canhu man ufik wuxuu yidhi aayadba ilaahay wuxuu ku yidhi wuu yidhi aayadda way ka luntay waxaa igula yaab badnaa walaalaha alkataa'ib waxay waafajiyeen cadowgii ayagoo sii cararaya macnaha ayay mataqaana hadalka ee dul saareen ilaahay subxaana watacaala waxaan leeyahay mujaahidiinta oo guushaan noo soo hooyiyey intii shahiida ilaaha ka aqbalo intii dhaawacanteen ilaahay dhaawacooda ha u bogsiyo annagana waxaa diyaar u nahay insha allah inaan garabkoodii aan noqonno waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ah annaga waxaan aaminsanahay ilaahay qolkiisii oo ah sayhuzamu ljamcu wayuwalluuna dubur in mataqaanaa isbahaysiga la jibin doono ayaan aaminsannahay marka gaalo waa jabtay wayna jabi doontaa insha allahu tacaala filigu maybaa ka aragay wal eedan yaa badan ka aragay ilaahay subxaana wa tacaala adoo jameelin ilaahay ka jibi bootadii wadeen ilaahay subxaana wa tacaala maybwa mayba ummadda horta ilaahay ka fadaahay maana gaabkii on hooraan gaabkii on bootaya maana kaafi kala dheerin maana ida ilaahay subxaana wa tacaala maybaan fasili maybwa maylana mujaahidiinta oo maybwa thuquuraha ka sarbaadahay ilaahay subxaana wa tacaala guuri gargaar ilaaha siinsi intay shahidiin shahaado ilaaha ku aqbal maybwa garab i gaashaan singana barnaamijka maybwa ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta qalbiyoo shaafideen si isu kufaylana ilaahay subxaana wa tacaala sinkurajaan inti samaytaan singlana mayba lana ilaahay subxaana wa tacaala adowshay dhabi maybwa ha horumeerana la arri mayba meel oo taqriiban kun oo kale ma sayraan la arri mana oon lugaaya markuu may daliilingata tangeeda jabsho oo ilaahay subxaana wa tacaala jibiya daliilingata markuu maylana udowku jabi israasiday dhimanyi maylana maybwa ha walaalan jihaadka haleela maybwa garab gaanshaan naqda maybwa ay dhiinay adoo soomaaliya roogda gaalana guurtii gaalnaha baad inkridnay dhiinay lana insha allahu tacaala alxamdulilah ilaahay aan ka mahadsan aad iyo aad aan ka farxasagna ma arnay gaaladii oo tiro ii tayo walay haytan iseenta oo shanto mujaahidiin oo yar ee ilaahay fadlishii warwaras may dareemaan sameelas oodi ilaahay inii sarayd oo gaali baadul haddu dumyaan walbaan haynay halkun ka aragnay ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan may fariingan daray ini kitaabkan ilaahay liin dagaalama cizi iyo nasri ato dadkii hadda kor jihaadka hamqiga anigu qib aadaan una dhan dhamaateen un una kana dee walaalayal may lahaa dagaalka ma indhaheye kitaabka ilaahay iyo baybalka gaalada ma indhaheye xisbullaahi iwa xisbu shaydaani oo gaalada ah may lina gaalada jabta ilaahay adullaahi muslimiinay may lahaa dhallinyarooda dee yarta iyo weyn lan weliba isoo ilaahay gaaladin galan sidan kubsan ani gaaladin wadanka guguuri saasaan ka dardaarmay dhammaantiyo an oo ka noolna degmada tiyaglow yageekna inta ka fiirsanay filin eed iyo eed un hor aan fiirsan inta ka fiirsan mayn sheegay mujaahidiinta iidun hataas oo dan inti oo gaalada wadankan sanka jardoonna hob ilaahay eroon inti iidun iiduma iidiye raaxid towxiidkalka suridoon soomaalidoon maykale inta fari unku daray walaalaheena reer falastiin oo hamiin dhiigeela duqeeyaay way lahaa walaalayaalow sabrad wala caaqibatu lilmuttaqiina leeri rabta dembe meesku leh muslimiintaasku leh haweenka muslimaadka ayaa dhankooda muujiyey farxadooda ku aadan inay ku indhaqabowsadeen guuldarrada maleeshiyaadka ridada iyo fashilka istiraatiijiyadda xasan garguurte alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan waliba oganta ka fiirsanay filimaan ha saareen muasasada alkataa'ib gaar ahaan waliba fiirsanay fidinkii inka dambeey ee magaalada aadan yawaal maasha allah safaylaan fiirsanay ooga waliba fiirsanay gaalo oo argagaxday eedan obsadaas runtii wali inkayaa badanaayeen aan oo fiirsaday murtad oo roorayo macuustiis faraga haysada bal waliba iilayaa badan askari dhan oo dagaal haambahi oo macuustiis faraga haysada roorow yay inkayaa badanayti mujaahidiintan waliba lahaa guulaysada insha allahu biidn illaahi kariim mayba singlana mujaahidiinta meelkasin rogdan sawaro ilaaha dartiisan sawara ununa garabkiinga meelkasin rogan garabkiinga taagna meelkasin rogdan sinkado ayaana sinka taagersagna gaaliyaba jabta ilaahanka mahadsan ilaahay jabi ilaahay manajartasan ilaahay singna jara allah ayaa ku mahadsan murtadiin badan jabkooda waan aragnay ayagoo ah sidii cari dabaca gashay oo kale farxadkooda banaanka daadsan waan aragnay alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan kadib walaalaheena mujaahidiinta ayaa ku mahadsan waxaan fariin u dirayaa walaalaheena ku jira sufuufta hore walaalahayga mujaahidiinta ah idinma moognin mana iska jiifno har iyo habeen waa idin soo ducaynaynaa walaalayaal waxaan idin leeyahay sabra oo dhabar adeega meel kasta aad joogtaan filimkan ayaa shaafiyey quluubta malaayiin muslimiin ah oo ka dhowr sugayay in mar qura ay arkaan fashilka xamlada garguurta iyo burburka maleeshiyaadkii muddada sannadaha ah ay bakhti afuufayeen dowladaha saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu